shaqaalaha ka shaqeeya qaybta amniga shirkadda maamusha garoonka dowladaha aadan cadde ayaa maanta shaqo joojin sameeyey iyagoo ka cabanaya qaabka ay shirkaddaasi ula dhaqanto shaqaalahaasi wariyaha v o a zaynab abuukar maxamed ayaa warbixinta noogu soo dirtay muqdisho
shaqaalahan oo la shaqeeya shirkadda faafure ee maamusha garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho gaar ahaan qaybta amniga oo isugu soo baxay maanta afaafka hore ee garoonka diyaaradaha ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin iyaga oo ka cabanaya xadgudubyo ay sheegeen in ay kala kulmaan shirkadda islamarkaana ay jiraan xaquuqo ka maqan sidoo kalena ay ku shaqeeyaan mushaar aada ugu hooseeya shaqaalaha kale ee ajanabiga ah ee kala shaqeeya shirkadda qaar ka mid ah shaqaalahan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ka hor inta aysan qaadin tallaabadan shaqo joojinta ay cabashadooda la wadaageen maamulka iyo dhinacyada ay qusayso hase ahaatee aan waxba laga qaban waa kuwan iyaga oo sharaxaya tabashadooda shaqadan ka shaqaynayna waxaan nahay dadka suuro geliyey in diyaaradaas la saaro alaab nadiif ah oo amnigeeda la hubo qof nadiif ah amnigiisa la hubo inaan jirno waa ku bahadilannahay waxaa intaas dheer in ay ku jiraan dad hooyooyin ah oo carruur ay ka dambayso oo mararka qaar muujiso ah waxaa ku jira dad waalidkoodiyo da ah u shaqaynaayo waxaa ku jira arday waxaa sii dheer riski broblemka magaalada ka jiro ma kulligeen ma deganin goobta shaqada magaalada geesiheeda kale kasoo kashaqa tagnaa riski kale waaye adeega gacanta aan ku hayno waa riski kale haddii diyaaradaas dhibaato ee gaarto tiirka intaana u tegaysa meesha joogto oo u dhimanayso ma la ogo midda kaleo meesha taalla waxay tahay extral training dadkan ma haystaan xukuumadda waxaan cod dheer uga codsanaynaa annaga dadka eelaboorka ka shaqeeya haddaan nahay gaar ahaan dadka amniga ka shaqaynaya haddaan nahay waxaan isu aragnaa inaan nahay askarta xuduudda xuduudaha dalka uu leeyahay xuduud ka badan ka mida ka shaqayso aan nahay xuduud ka midaan ka shaqaynaa weliba waxaa rabnaa inaan qaadano ninkaas xuduudda joogo wuxuu qaadanayo mishaarkeyga in meeshaas lagu jaangooyo xuquuqdeeda meeshaas lagu jaangooyo taytalka taytalka shaqadana uu cad yahay lambar one aniga waa ina ahaadaa bikaas of kow waddankiaan leeyahay waxaan u aamusnaa oo daaha gadaas ugu jiro u samraayey waxaa isdhahaya maalinaa lagu arki doonaa waa lagu dareemi doonaa maanta warfaafinta maalinta aan imaan lahaa inaa noqoto waa ku faraxsanahay dadkan shaqada ay haayaan qafkii waxaa lagu shaqaaleeya laba boqol iyo konton dollar laba boqol iyo konton dollar maqaayadaas iga soo gelaya haddaan shaaha xaggaas ku kariyo anu free ah oo waqtigaa rabo maqaayadeeda ee shidan karo ajanabi aan nala shaqeeyo oo waddanka aan u dhalanin afrikaan iyo turki iskugu jirto eelaboorkay dhex degan yihiin baakinka diyaaradda iyo guryahooda bay istaaran yihiin shaqada barbareenkeeda ma ku dhacaayo aniga bannaanka markaa soo aado qofkii shaqadan isku xumeyna ay dili karo markay wax iga gudbaan ay diyaaradda u gudbaan dowladdii ay xukumi kartaa askarigooda way xukumi kartaa ma kartay labadaas boqol oo sun ah oo u qaadanayo waddankaaga waa ku qanac saas waxay maraya in laydhaho dowlad mabagiidki ala sheergaraynaya marka dowlada inaan kuleeyahay dadka tus xuquuqdeeda ii soo celi waxaan maanta halkaan u taagannahay inaan u doodno xaquuqdeena asaasiga ee aan ku leenahay shirkadda aan airboorka ugu shaqaynaynay annagoo ah qolada aviation securityga airboorka ka shaqaysa weliba bavori la shaqaysa beryihii ugu dambeeyey dhan waxaa socday dhibaatooyin iyo dhibaato aan ka eegsheegnaynay shirkaddan favori markii laamaha amniga iyo waxyaaba badan laysku dayey weli waxa kama soo naas cadaanin iyadoo taa ay jirtana maanta waxaan go'aansannay inaan aan shaqada aan joojinnay oo aan halkan taagannahay waxaan halkan fariin ugu gudbinaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud iyo ra-isul wasaare xamse cabdi bare kaasoo labadooda ah labada madax ee dalka ugu sareeyey inay arrintan iyo xuquuqdan daradan lagu hayo inay soo farageliyaan
anigoo ah mid ka mid ah shaqaalaha tiimka fafori aviation waxaan halkan u taagannahay aniga iyo asxaabteenna inaan ka hadalno qabasho aan qabno taasoo ku salaysan xuquuq maqan sidaas darteed arrintan aan maanta ka hadlayno dacwaddeenna iyo howlaheeda waxay soo bilaabatay afar wiil ka hor waxaan u gudbinnay dhammaan laamaha ay arrintan khusayso ee amniga iyo maamulka iyaga laftigooda dadaal wanaagsan ay sameeyeen laakiin kambanigu meeshii la rabay isagu muusan soo istaagin go'aanna muusan qaadan sidaas darteedna ilaa hadda nooma imaanin sidaas darteed annagoo ka mid ah qaybta aviation safetyga diyaaradaha kambaniga waxaan go'aansannay inaan shaqada joojinno annagoo dhammaan hal shaqo wada qabano in aan haddana kala mushaar nahay contactkii qof walba si gooni looga saxiixo yacni anaga soomaalideena kan ugu badan wuxuu ku shaqeeyaa saddex boqol iyo konton saddex boqol labaatan ilaa laba boqol iyo konton aan kala qaadanaa tan ugu daran waxay tahay yacni qofkan ajaanibka asagoonan kira ka bixinin cuntadiisii dikaalo looga qaadaayo in ay qaataan afar kun annagana keena ugu badan uusan afar boqol gaaraynin overtime jiray oo shifti la geli jiray oo hadda dagaalka meesha koowaad uu ka bilowda eh overtimekaas wuxuu ahaa ewel saacadii hal dollar kadib waxay ka dhigeen maxaa laa sheeg zero point seven kadib waxay ka dhigeen zero point five haddana waxay dhigeen si volunteer ah ku shaqeeya markii aad diidnay in aan volunteer ku shaqeyno oo anaga waxaa dhahan xilligii kontraaga aan ugula heshiisteen sagaalkii saacadood sideed saacadood aa ku qoran warqadda xitaa bareegeena anagaa saacadda bareega qaadanayno inaan buuxinaa u go'aansanay sagaalkaas saacadood markaa shaqeyno kadib in aan bixi karno ayagana waxay dhaheen wax aad go'aan qaadan kartaan ama aad bixi kartaan ma jirto si kastoo ay ahaato ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka garoonka muqdisho sidoo kale xiriir aan la sameynay shirkadda turkiga ah ee gacanta ku haysa garoonka diyaaradaha muqdisho ee faafuri si aan wax ugu weydiino eedaha loo jeediyey ayaanay noo suurto gelin seynab abuukar v o a muqdisho
dhegeystayaal waxaa naga xusuusinah inaan idiin soo gudbin doono jawaabta ah ay cabashadaasi ka bixiso shirkadda maamusho garoonka dowladaha marka ugu horreysa ee aan helno